iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka labaatanaad ee luukos ciise amarkiisii waa la weyddiiyey maalmaha middood intuu ciise dadka macbudkii wax ku barayey oo injiilka kaga dhex wacdiyeyey waxaa dhacay in wadaaddada sare iyo culimmada ula yimaadeen waayeellada oo la hadleen oo ku yidhaahdeen noo sheeg amarkee baad waxaan ku samaysaa oo yuu yahay kan amarkan ku siiyey markaasuu u jawaabay oo ku yidhi aniguna hal baan idin weydinayaa iina sheega baabtiiskii yooxanaa ma wuxuu ka yimid xagga jannada mise dadka dhexdooda ayay iskala hadleen iyagoo leh haddaynu nidhaahno xagga jannada wuxuu odhanayaa maxaad u rumaysan weydeen laakiin haddii aynu nidhaahno xagga dadka dadka oo dhan ayaa ina dhagxinaya waayo waa la aaminsiiyey inuu yooxanaa nebi ahaa markaasay waxay ugu jawaabeen inaanay garan meeshuu ka yimid ciisena wuxuu ku yidhi aniguna idin sheegi maayo amarka aan waxaan ku sameeyo masaalka ku saabsan beerta canabka ah wuxuu bilaabay inuu masaalkan dadka kula hadlo nin baa wuxuu beertay beer canab ah oo niman beerrey ah u kiraystay markaasuu dal kale tegey oo wax badan ku maqnaa goortii xilligii yimid ayuu addoon u soo diray beerraydii inay isaga siiyaan midhaha beerta laakiin beerraydii ayaa garaacday oo waxla'aan ku dirtay haddana wuxuu diray addoon kale kaasna way garaaceen oo ceebeeyeen oo waxla'aan ku direen haddana mid saddexaad ayuu diray kaasna way dhaawaceen oo iska tuureen markaasaa sayidka beerta wuxuu yidhi maxaan sameeyaa waxaan dirayaa wiilkayga aan jeclahay ma laha way maamuusi doonaan laakiin beerraydii goortay arkeen waxay isku yidhaahdeen kanu waa kii dhaxalka lahaa aan dilne si aynu dhaxalka u lahaanno markaasay beertii canabka ahayd dibaddeeda ku tuureen wayna dileen haddaba sayidkii beerta canabka ah muxuu iyaga ku samayn doonaa wuu imaan doonaa oo beerraydaas dili doonaa oo dad kalena ayuu beerta canabka ah u dhiibi doonaa goortay taas maqleen waxay yidhaahdeen yaanay noqon laakiin wuu eegay oo ku yidhi haddaba muxuu yahay waxaan la qoray dhagaxii kuwa wax dhisaa ay diideen kaasu wuxuu noqday madaxa rukunka mid kasta oo dhagaxaas ku dhacaa wuu jejebi doonaa laakiin kan uu ku dhaco wuu burburin doonaa saacaddaas qudheeda ayaa culimmadii iyo wadaaddadii sare dooneen inay isagii qabtaan laakiin dadkay ka baqeen waayo waxay garteen inuu masaalkan iyaga kaga hadlay wax ku saabsan canshuurta kaysar la siinayo wayna dayayeen oo ay u soo direen jaajuusiin iska dhigaya dad xaq ah si ay hadalkiisa ugu qabtaan oo ay ugu gacan geliyaan talada iyo amarka taliyaha markaasay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow waxaannu ognahay inaad si hagaagsan wax u tidhaahdo oo wax u bartid oo aanad ninna u eexan laakiin aad jidka ilaah run ku bartid ma xalaal baa inaannu canshuur kaysar siinno ama inaannaan siin laakiin khiyaanadooda wuu gartay oo wuxuu ku yidhi dinaar itusa yaa leh masawirkan iyo qorninkan ku yaal waxay yidhaahdeen kaysar baa leh markaasuu ku yidhi haddaba kaysar siiya wixii kaysar leeyahay ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay hadalkiisa way ku qaban kari waayeen dadka hortiisa wayna ka yaabeen jawaabtiisa oo way aamuseen sarakicidda kuwii dhintay waxaa u yimid qaar sudukiin ah kuwii odhan jiray sarakicidda kuwii dhintay ma jirto oo waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow muuse wuxuu noo qoray nin walaalkiis hadduu dhinto isagoo naag leh oo aan carruur lahayn walaalkiis naagtiisa waa inuu dumaalo oo uu carruur walaalkiis u dhalo haddaba waxaa jiray toddoba walaalo ah kii ugu horreeyey naag buu qabay wuuna dhintay carruur la'aan kii labaadna wuu guursaday oo kii saddexaadna waa dumaalay sidaasay toddobadii u wada guursadeen carruurna kama ay tegin wayna dhinteen kulligood dabadeed naagtiina waa dhimatay haddaba wakhtiga sarakicidda kuwii dhintay iyaga kee bay naagtiisa ahaan doontaa waayo toddobadu way wada guursadeen ciise wuxuu ku yidhi wiilashii wakhtigan waa guursadaan guurna waa la siiyaa laakiin kuwa loo xisaabay inay istaahilaan inay gaadhaan wakhtigaas iyo ka soo sarakicidda kuwii dhintay ma guursadaan guurna lama siiyo waayo kol dambe ma dhiman karaan maxaa yeelay waxay yihiin sida malaa'igaha oo waxay yihiin wiilashii ilaah iyagoo ah wiilashii sarakicidda laakiin in kuwii dhintay la sarakiciyo muuse ayaa tilmaamay xaggii geedka markuu rabbiga ugu yeedhay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub laakiin isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay laakiin waa ilaaha kuwa nool waayo dhammaan isagay u nool yihiin culimmada qaarkood ayaa u jawaabay oo ku yidhi macallimow si wanaagsan ayaad u hadashay kol dambe kuma ay dhicin inay wax weyddiiyaan wax masiixa ku saabsan wuxuuna ku yidhi sidee bay u yidhaahdaan masiixu waa ina daa'uud daa'uud qudhiisa ayaa kitaabkii zabuuradda ku leh rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo haddaba daa'uud ayaa ugu yeedhay sayid ee sidee buu wiilkiisa u yahay waanu culimmada ka gees ah dadkii oo dhan oo maqlaya ayuu xertiisii ku yidhi iska jira culimmada oo doonaya inay khamiisyo dhaadheer ku socdaan oo jecel salaanta suuqa iyo kursiyada hore ee sinagogyada iyo meelaha hore oo diyaafadaha kuwa wada laasta guryaha carmaladda oo tukashooyin dhaadheer istusid u tukada kuwaas waxay heli doonaan xisaab aad u daran